إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar nafurnimo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shan iyo labaatan isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho sarkaal sare oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weeraro lagu beegsaday shisheeyaha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar dhowaan ka dhacay tuulo hoos tagta deegaanka moqokori islamarkaana lagu dilay askari ka tirsan ciidanka maamulka hirshabeelle waxaa la helay xogta sarkaal ka tirsanaa si ay eeda maraykanka u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray howlgal militari oo ka dhacay soomaaliya isku soo bax looga dhiidiyey gafka faransiiska ay u geysteen nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose banaanbaxyo looga soo horjeedo dilalka shacabka ay u geysanayaan ciidanka baangarafta ee ku sugan garoonka belidogle ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee gumaysato xabashada etoobiya khabiir ku xel dheer arrimaha nukliyarka u dhashay dalka iiraan ayaa lagu dilay waddankaas iyadoo iiraan ay ku hanjabtay inay jawaabi doonto warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada warkii oo dhan weerar nafurnimo oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shan iyo labaatan isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya habeenkii xalay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhacday camaliyad nafurnimo ah oo aada u xoogan taas oo lala egtay ciidamo iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka weerarka nafurnimada ah ayaa waxa uu ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay waxyeelo ba'an oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ammaankeeda loo ilaaliyo aadna ugu dhow kontaroolka koowaad ee looga gudbo garoonka diyaaradaha ee muqdisho ugu yaraan toban askari oo ay ku jiraan saraakiil iyo ciidamo ayaa ku dhintay camaliyadda halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan iyo toban kale waxaana jugta camaliyadda nafurnimada ah aada looga maqlayay magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan gallaaftay nolosha saraakiil iyo ciidan dharcad u badnaa qaar ka mid ah sawirada ciidankii ku dhintay qaraxida ayaa lagu baahiyey baraha internetka kuwaasoo badankooda ahaa kuwo dhowaan ka yimid qurbaha waxa uu kuu soo aadiyey weerarkan nafuurnimada ah ka gadaal markii uu booqasho qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda maraykanka sarkaal sare oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warkaasi warar kale oo ku aadan weeraro ka dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose iyo faahfaahin laga helayo askari lagu dilay gobolka hiiraan waxaa isku soo dubariday abuubakar ibraahim geedi habeenkii xalay ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogasho ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya howlgalka oo ahaa mid aada u qorshaysan ayay mujaahidiintu ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan milatariga dowladda federaalka islamarkaana ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho sarkaalkan lagu dilay howlgalka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xaryan cagafey waxaana uu ka mid ahaa saraakiisha milatariga dowladda federaalka kaasoo dhibaato badan ka geystay deegaano ka tirsan gobolada dalka ragga fuliyey howlgalka ayaa si nabdoon uga dhaqaaqay goobta waxaana meydka sarkaalka goor dambe qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka magaalada muqdisho waxaa si firfir fircoon uga howlgala ciidamo qarsoon oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo beegsada xubnaha aadka ugu dhow shisheeyaha gaar ahaan sirdoonnada reer galbeedka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye ee la baxay amisom ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay silsilado weeraro ah ka fuliyey ku dhowaad shan iyo toban saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland kuwaasoo ka kala dhacay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo jubbada hoose goobaha ay mujaahidiintu dagaalada ku qaadeen waxaa ka mid ah degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka kuwaasoo ku kala yaala degmooyinka awdheegle janaale marko qoryooley baraawe iyo sidoo kale deegaanada namber lixdan buula colow buula mareer galweyn shalambood buufow bariire iyo sidoo kale deegaanka sabiid oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalada oo dhacay waqtiyo isku mid ah ayaa dhaliyey khasaare gaaray ciidamada shisheeye uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dhankooda habeenkii xalay dagaal toosa ku qaaday saldhigga ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin tuulada yontey oo ka tirsan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weerarka oo socday in muddo ah ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ee la shaqeeya ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada jubbooyinka ugu dambayntii faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya warar dhowaan ka dhacay tuulo hoostagta deegaanka moqokari ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarka ku qaaday ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku sugnaa tuulada buutaale oo dhacda waddada dheer ee isku xirta magaalada beledweyne iyo deegaanka moqokori ee gobolka hiiraan weerarka waxaa lagu dilay hal askari oo lagu magacaabi jiray cabdi axmed cabdulaahi kaasoo loo yaqaanay cabdigaab waxaana meydkiisa la keenay deegaanka moqokori cabdigaab ayaa dhibaato badan ku hayay dadka shacabka ah ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada ku xeeran magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaanay mujaahidiintu ka qaateen qoray ah kii afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa si kastaba ha ahaatee howlgalladan ayaa qayb ka ah weerarada isdabajooga ah ee lagu beegsanayo ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah islamarkaana ka dhacaya magaalada muqdisho iyo sidoo kale degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada dalka waxaa la helay xogta sarkaal ka tirsanaa c i e da maraykanka oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray howlgal militari oo ka dhacay soomaaliya wargeyska the intercept lagu magacaabo ayaa baahiyey xogo dheeraad ah oo ku aadan sarkaalkii dhowaan la shaaciyey in lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay soomaaliya kaas oo ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee c i e da maraykanka wargeyska oo soo xiganaya laba ilo wareed ayaa sheegaya in sarkaalkan ka tirsanaa c i e da uu u geeriyooday dhaawac halis ah oo ka soo gaaray howlgal militari isagoo noqonaya sida wargeysku sheegayo sarkaalkii ugu sareeyey ee soomaaliya looga dilo maraykanka tan iyo dagaalkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ee muqdisho lagula galay ciidamada maraykanka michel godby ayaa lagu magacaabaa sarkaalka si ayada ka tirsan sida uu sheegaya wargeyska ee lagu dilay soomaaliya waana konton iyo afar sana jir in muddo ah ka tirsanaa ciidamada maraykanka kana soo shaqeeyey waddamo dhowr ah ilaha macluumaadkan laga soo xiganaya ayaa codsaday in la qariyo magacyadooda sababo ku aadan kiiskan oo xasaasi ah waxaana ay xaqiijiyeen in sarkaalka uu ku dhintay dhaawac ka soo gaaray howlgal kaga yimid dhinaca ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo xogaha qaar ee ku saabsan sarkaalkan si ayada ka tirsanaa ee lagu dilay soomaaliya ay yihiin kuwa qarsoon haddana the intercepti wuxuu ka soo xiganayaa mid ka mid ah ilaha xogtan in michel goodby loo qaaday dhaawiciisa isbetel militari oo ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin dalka jarmalka si ay eeda maraykanka waxay diiday in wax jawaabaya ka bixiso warka la xidhiidha in michel oo ku caan ahaa guudhi uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar ka dhacay soomaaliya eheladiisana waxay sidoo kale ka gaabsadeen inay wax xog ah oo ku saabsan wiilkooda bixiyaan michel goodby wuxuu ka hor inta aanu kusoo biirin si ay aada maraykanka ka tirsanaa guutada lixaad ee ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano navy seal kuwaas oo fuliya howlgallada gaarka ah ee lagu beegsado hogaamiyaasha mujaahidiinta sanado ka hor ayuu kasoo wareegay ciidamadaas wuxuuna noqday sarkaal ka tirsan si ay-ada maraykanka ilaa ugu dambeyn noloshiisa lagu soo afjiro dalkan soomaaliya waxay geeridiisa imaanaysaa iyadoo donald trump uu horay shaaca uga qaaday inuu doonayo in ciidamadiisa ka jooga soomaaliya kala baxo dalkan ka hor inta uusan bannayn aqalka cad bisha janwari da waxay sidoo kale geerida sarkaalkan imaanaysaa iyadoo booqasho qarsoodi ah uu magaalada muqdisho ku yimid christopher miller oo ah siihayaha wasiirka gaashaandhigga ee dalka maraykanka iyadoo aan faahfaahin rasmi a laga hayn waxa uu salka ku hayo qorshaha safarkiisa warbixinta uu qoray wargeyska the intercepty waxay qeybaheeda dambe soo gudbinaysaa tiro weeraro ah oo ay horay u fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo wargeysku sheegayo inay sii kordhayso awoodda mujaahidiinta taliska militariga ee ciidamada maraykanka ee afrika wuxuu sheegayaa inay sii kordhayaan weerarada gawaarida miinaysan loo adeegsanayo ee ay fulinayso xarakada al-shabaab waxay al-shabaab fuliyeen howlgal lagu doonayay in lagu khaarijiyo taliyaha ciidamada militariga ee dowladda federaalka iyagoo adeegsanaya gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey agosto waxay weerar xoogan ka fuliyeen hotel ku yaala xeebta liido halkaas oo ay ku dileen shan iyo labaatan qof halka toddobadii sebtembar ee al-shabaab iyagoo adeegsanaya gaari miinaysan weerar la beegsadeen ciidamo isugu jiray soomaali amerikan halkaas oo ay ku dileen saddex askari oo soomaali ah kuna dhaawaceen askari amerikan ah ayuu leeyahay wargeysku inkastoo weerarada qaar uu sheegay uu khasaaruhu aada uga badnaa inta uu wargeysku daabacay bishii sebtembar agaasimaha waaxda sirdoonka ee africom rider adam wuxuu shaaca ka qaaday inay sii kordhayso khatarta amni ee uga imaanaysa dhinaca al-shabaab iyagoo isku dayaya inay beegsadaan danaha maraykanka ee gobolka isla wakhtigaas war-saxaafadeed ka soo baxay al-shabaab waxay ku sheegeen in howlgalladooda militari ay ku beegsanayaan ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyagaoo difaacaya diintooda dhulkooda iyo dadkooda ayuu leeyahay wargeyska the intercept ee daabacay warbixintan wuxuu wargeysku soo gudbinayaa magacyada qaar ka mid a saraakiisha ciidamada maraykanka ee lagu dilay soomaaliya inta ay qarteen amerikaanka waxaana ka mid a saraakiisha uu magacyadooda sheegaya wargeyska keli milikan oo sanadkii ka lagu dilay meel afartan mayl galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah halka sanadkii xigay ee kana meel koonfur galbeed kaga beegan caasimadda oo u jirta laba boqol oo mayl lagu dilay sarkaal lagu magacaabo alex conard oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee militariga maraykanka wargeyska the intercept wuxuu shaaca ka qaadayaa in afartii sane ee uu trump ahaa madaxweynaha maraykanka ay sii kordheen weerarada duqaymaha ah ee diyaaradaha maraykanku ka geysanayaan soomaaliya taas beddelkeedana ay sii kordheen khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka ah ee aan ku lug lahayn dagaalada socda hay-ad lagu magacaabo airways oo fadhigeedu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegaysa in tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobada uu maraykanka ku dilay soomaaliya dad shacab oo tiradoodu gaarayso boqol afartan iyo laba ruux balse inkastoo xaqiiqda ay qayb ka sheegeen haddana khasaaraha shacabku waa mid intaas ka badan waxaana maraykanka uu dhaqan ka dhigtay in qof weliba uu dilo uu ku tilmaamo inuu yahay dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maraykanka uu dhibaato ba-an ka geysanayo soomaaliya qoysas badan oo soomaaliyeedna laayay dadkooda haddana waxaa dhanka kale muuqanaysa in hoyooyin badan oo amerikaan ay barooranayaan sababo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya iyo kenya kala hortagtay weeraro indhaha looga riday oo looga dilay boqolaal askar iyo saraakiil isugu jirta isku soo bax looga dhiidhiyey gafka faransiiska ay u geysteen nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose warkaasi war kale oo ku aadan banaanbaxyo looga soo horjeedo dalalka dadka shacabka ay u geysanayaan ciidanka baangarafta ee ku sugan garoonka belidogle oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidruu sabriye ayaa inoo faahfaahinaya
waan beeninay waan beeninay bankaraaf baa dilkay wadaan waan beeninay
waa banaanbaxyo ka dhacay buula amiin leego goobaale iyo aqbiri weyne oo looga soo horjeedo tacadiyada baangarafta ay ka geysanayaan shabeellaha hoose dhinaca kalena looga soo horjeedo aflagaadadii faransiisku uu geystay nebigeyna moxamed sala allahu calayhi wasalam dadka isugu soo baxay meelaha aan sheegnay ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo ka dhan ah baangaraafta iyo faransiiska caadaystay suuruxumaynta nebigeyna moxamed sala allahu calayhi wasalam dadka isugu soo baxay goobaale oo hoos tagta wanla weyn waxaa ka mid ahaa rag haween iyo caruur kuwaasi oo si weyn kaga dhiidhiyey aflagaadadii uu faransiisku u geystay nebigeyna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaway maanta raggeena dumarkeena caruurteena iyo waxaway odayaalkeena in waxaan waxaa banaan baxaynaa aan waxaway dhididkan oraxdan taaganahay in ilaahi subxaana watacaala waxaway gaalanoy dul qaado ayadoo dullaysan ay guurto waxaween nabigeena sal slam annagoo nool ay nafta nagu jirto in la caayo iska dhaafe in wax laga sheega xataa ma ogelin diinkeena lagu soo xadgudbo ma ogelin walaal waxbaa ka jira banaanbaxaa ka jira dadka islaamka ah oo maxay ahayd meeshay ku nool yihiin banaanbaxo haayaan waxaan ka dhiidhinay inaa diinta islaamka la cay rasuulka ayn caleyhi salaatu wasalaam gaalo ay caysa ayaan ka dhiidhino haynaa gaalada nagu soo duusha oo kufaarta ah inas ilaahay naga jibiyo abwaano ayaa ka dhex muuqday bannaanbaxa ka dhacay goobaale dulmiga iyo dulmiga dooradow maxamed dariiq lagu dabada marahe ayaan la kala daadin alla dila kufriga daalunka ee cadowga soo duulay alla dila wixii diinta rabay inay duleeyaan socdo weerarkii dilinka saar hodanka lagu duugo dadkii holaah haddii lagu shubo ay diga madow noqoto dubuk dubukulul haddii lagu dhigto jaanis loo diida dariiqoo yarkii hela haddou duurka ku habaaba oo deeqdii qanimada aheed laga daldalanaa allah ile dadaalkayna waa sida la doonaay kala dila ku figa daalunkee cadowga soo duulay allahu akbar allahu akbar
sidoo kale leego waxaa shalay ka dhacay isku soo baxyo ay dadweynuhu ku muujinayeen sida ay kaga soo horjeedaan dilalka ka dhanka ah shacabka oo ay geysanayaan ciidamada baangaraafta ee ku sugan garoonka balidoogle waxaa ka socda saaki ka socda mudaharaad sii socon doona saddex maalmood hadduu ilaahay idma sida ay deegaanka u qorsheey iyo odayaasha iyo uqaasha beesha ay qorshaysay waxaa sii socon doona deega mudaharaad saddex maalmood socon doono oo looga soo horjeeda nininkan wabatuunaha wato oo dawladda sheeganayo oo gaalada xerada beledoogla ka amar qaato oo looga soo horjeeda maxay idin geysteen haddii aad tihiin dadka deegaanka waxay noo geysteen dhibaato badan dil kufsi dhac iyo caburan badan iyo dhibaato badan iyo tikrifal badan iyo kutamadsho badan bilihii lasoo dhaafay wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhacayay isku soo baxyo iyo kulamo lagu difaacayo cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam shil geystay khasaarooyin isugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee gumaysato xabashida itoobiya maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka aan ka helayno magaalada dhagax buur ee dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato xabashada itoobiya ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay shil khasaare geystay shilkan oo dhacay habeennimadii xalay ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca raaxada ah iyo mid kale oo xamuul ah inta la xaqiijiyey afar ruux ayaa ku dhintay shilkan ka dhacay magaalada dhagax buur iyadoona tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen laba ruux oo ka mid ah dadka dhaawacyada uu ka soo gaaray shilkan ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad shilkan ayaa loo sababeeyey waddada uu ka dhacay oo aada u burbursan iyadoona dhowr jeeroo hore sidaan oo kale ay uga dhaceen shilal geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac khabiir ku xeel dheer arrimaha nukliyerka oo dhashay dalka iiraan ayaa lagu dilay waddankaas iyadoo iiraan ay ku hanjabtay inay jawaabi doonto koox xubaysan ayaa magaalada tahraan ee caasimada waddanka iiraan waxay ku toogteen xeeldheere ku takhasusay arrimaha nukliyerka oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas muxsin fakhri zaada ayaa rag hubaysan waxay ku toogteen magaalada tahraan ee caasimada waddanka iiraan iyadoo dagaal uu dhex maray kooxda weerarka soo qaaday iyo ilaaladiisa gaarka ah sida ay sheegayaan wararka ay baahinayaan warbaahinta iiraan dhaawac daran ayaa gaaray muxsin fakhri zaada waxaana goor dambe uu ku geeriyooday isbitaalada caafimaad inkastoo aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadda haddana waxay farta ku godan tahay maamulka yuhuudda iyo sirdoonkiisa musaad dowladda iiraan waxay ku hanjabtay inay tallaabo ka qaadi doonto dadka ka dambeeyey dilka xeeldheerahaas ku takhasusay nukliyerka balse lama oga waxay noqon doonto jawaabta iiraan halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa ganacsatada suuqa magaalada jowhar oo ka cabanaya xirnaanshiyaha waddada xidhiidhisa magaalada muqdisho iyo jowhar magaalada jowhar ayaa waxaa haatan ka taagan sare ukac ku yimid maciishadda mid ka mid a ganacsatada magaalada ayaa ka warbixinaya sare ukaca laga dareemayo magaalada ganacsiga waagii hore loorkii waxaan ugu keeni jiray laba doolar iyo bar haddana lix doolar manaha saddex doolar iyo bar calaa loor fuushay marka waagii hore ganacsiga waxaa iskaa jiray haafkii loorkii oo bariiska oo kaleeta waxaa la gedi jiray labaatan iyo lix doolar hadda labaatan sideed doolar baa marayaa barkoo kaleete waxaa la gedi jiray labaatan iyo laba doolar haddana labaatan iyo sideed doolar baa marayaa sokortoo kaleete ebel waxaa lageli jiray labaatan iyo toddoba labaatan iyo sideed hadda soddon iyo afar ay maraysaa iyadaaba kor aan la ka kacday saliidoo kaleete ebel waxaa lageli jiray labaatan doolar haddana afar iyo labaatan doolar ay maraysaa wuxuu sheegay isbaarooyin ay si wadajir ah uga qaadaan dowladda federaalka maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo fatahaadaha webiga oo isbiirsaday ay sabab u tahay sare u kacan ka jira magaalada
waxaana ka hoosgareeyey webigii bihii webigii ka baxay oo tegey ilaa shabeellaha hoose tegey culeyskii waxaana keenay baabuurtooda waxay ka soo baxayaan banaadir ay lacag soo siinayaan koonfur galbeed ay lacag siinayaan hir shabeella lacag la siinaya waxaasoo dhan oo isku tegey waxay noqotay inuu macnaha mataqaanaa baabuurkii uu zaa'id noqdo ganacsigana xoogaa aad u kululaado magaaladana ganacsiga hore ma ka jiro oo way xerxeran tahay afarta qablo biyaha ku wareegsan meel ka furan ma lahan marka ganacsiga waa iska galabgalab xubinta ganacsigana intaas ay inoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa nagayntaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin